wallahi ra'yiga horta iskuol inaan dhisno waxaa markii hore noo horreeyey inaan ka dhisnay jaamacad jaamacaddii ugu horreysay oo runtii laga dhiso dowlad goboleedkan south westig waxaan ka dhisnay magaalada baydhabo two thousand eighty labadii kun iyo sideedii oo hadda toban sano jirsaday marka runtii waxyaaba badan ayaa nooga baxay taasoo ay kamid ahayd in marka hore ardayda ay waajib tahay mise muhiim tahay in laga soo dhiso xagga bayska oo ardayda haddaysa ischool si fiican wax usoo baran ee runtii ku adkaanayso siday jaamacad reer jaamacad ula qabsan lahaayeen marka taa waxaa weliba noo usii dheer markan oan kusii fikirnay in maadaama waktigii uu isbedelo innaga soomaaliya wax kusoo barano waxbarashadii ay ahayd waxbarasho iska free ah maanta waxbarashadii wada noqotay iskuulla wada private oo public schoolkii waddanka uusan ka jirin in arday badan oo agoon ah aysan nasiib u helin inay wax bartaan maadaama aysan awoodin in wax iska bixiyaan marka waxaan go-aan ku gaarnay inaan roolkaa buuxino oon ardayda noocaasa ah exclusive hadda iskuolkan waxaa dhigata laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol arday ayaa hadda diiwaan gashan oo isdiiwaan gelisay oo u badan agoon aaboodii hooyadooda dhinteen mise aabihii mise hooyadii midkooda dhinteen taasa waxaa uga dhigna shardi marka iskuolkan yaa dhisay dadka dhisay kuma yihiin iskuolka waa iskuol hore u dhisnaa actually waa iskuolka aniga dugsiga dhexe kaga soo baxay detimaadki waa gartay marka iskuolkan waa iskuol hore u dhisnaa laakiin maadaama meesha waddankiisa wax haba yaraatee dawladda aysan jirin iyo wax fangareeya iskuolkan dhowr hadda iyo toban sano iyo labaatan mey sano ka badan ayuu xiraa oo cidina wax ku baran marka runtii marka hore waxaan doonaynay dhul inaan iibino oo iskuol dhisno taasaan naga go-nayd marka waxaa noo yimid oo nala soo xiriiriyey dowlad goboleedkii iyo wasiir iyo wasiirkii waxbarashada dhankaa ayaa yidhi intaad iskuolka hadda dhisi lahaydeen kharash kala gelin lahaydeen kharashka ma halkan gelisaan oo halkan dugl dugsigan aad usamaysaan dib u habayn oo dhistaan isagii hagaajisaan oo korontadii iyo biyihii iyo masquulihii waxyaabihii loo baahnaa oo dayactir ku samaysaan markaana sidaa iskuolka kharashka ugelisaan marka tii baan samayn runtii tala ahaan noola fiicnaatay iskuol maadaama hore u jiray oo magac lahaa oo dad badan oo magaalada deganaa ay wax kusoo barteen inaan isagii dib haween ku samayno oo saa u dhiso marka iskuolka ma lacag la-aanay ku dhiganayaan ardayda ha hundred percent la waa lacag la-aan marka wax dawlad ka bixinaysana ma jirto wax hay-ado kala bixinayaana maaha waa waxaan anigu jeerkay ka bixinaya marka dugsigu waa dugsi hoose dhexe dugsigu waa dugsi hoose dhex ahaa oo habla iyo maxaa la wiilal baa marka imise macalin ayaa iskuolkaas wax ka dhigaysa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo arday waa arday badan runtii waa arday badan maadaama hadda dugsigu bilow yahay oo geligiisaba de waxaan furnay sagaal iyo tobankii bishan august lagu jiro oo dhowr gelin ay runtii ay ardayda soo gelinaya sababtoo sida xasuustay iskuullada soomaaliya waxaa loo kalaa laba gelin waa gelin hore iyo gelin dambe marka waxaan isku dayaynaa inaan intaan minimise garayn karno macalimiinta inay gelin karona dhigaan gelinka dambena dhigaan mise kala qaybsadaan shiftiyada marka adiga hadda macalimiin lagu qiyaaso laba iyo toban macalin ayaa hadda maxalla bilow bilaabaysa curriculumka wuxuu ka laga soo qaaday xamar oo wuxuu la socdaa dawladda federaalka curriculumka ardayda loo dhigayo marka wax walba waa diyaax oo waa la bilaabay marka arday intaas gaaraysa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol inay sii bataanna way dhici kartaa mustaqbalka iyo laba iyo toban macalin waxay u baahan tahay kharash iyo dhaqaale lagu kala socodsiiyo dhaqaalaha lagu kala wadaayo iskuolkaasi hawshiisii fududeynaysa xaggee ka imaanaysaa wallahi hadda kolley wax loo qaaraamay mise wax ay dawlad iyo dad kale ay bixiyeen haba yareete ma jiraan waa lacag aniga aan runtii ugu talag inaan xagga aniga aan ku taageero iskuolka hadday dii cid kale wax ku darsanayso oo caawinaysana wax dhibaato ku jira ma laha laakiin cid kale hadda aan uga sugayno oo aan uga fadhino inay iskuolkan aan isleenahay oon ku talagelayna maaha aniga aan ka ahayn marka imisuu bishii qiyaas ahaan u baahanaya iskuolkaasi in uu socdo wallahi hadda waa markii ugu horreysay hadda kharashkii ugu badnaa wuxuu ku baxay rehabilitationka iskuolka lagu samaynayey laakiin kulley dhowr kun way qaadanaysaa bishii in macalimiinta kharashkeeda kharashka ugu badan iyo dadkii hagaajin lahaa ee ka shaqayn lahaa iskuolka nadaafadiisa iyo kawarhayntiisa iyo inay ilaaliyaan habeenkii dadka noocaasna kharash baa ku baxaya marka adigoo keligaa ah oo hal qofa oo dalkan maraykanka jooga iskuol intaasoo arday ay dhiganayso sidee dhaqaalihiis u kabi kartaa baad is leedahay ma maamulka gacan ku leh oo kaalin ka geysanaya koonfur galbeed soomaaliya gobolkii bokool degmadii iyagu gacan ma ku leeyihiin wax haba yaraatee gacanay ku leeyihiin ma laha markay noqoto xagga dhaqaalaha gacan waxay ku leeyihiin xagga controolka curriculumka iskuolka in uu la socdo iskuullada kale ka jira gobolka iyo federaalka dhan laakiin haba yaraatee markay kharash noqoto anigaa u babac dhigay oo go-aan ku gaaray in inta aan socodsiin karo inaan socodsiiyo marka insha allah kulley ilaah baa igu garabgeli doona waxaan rajaynayaa in dhowr sano soo socda in arday badan ay kasoo qalin jebiyaan marka ma jirtaa marka laga soo tago maamulkii ka jiray gobolka iyo kii guud ee koonfur galbeed soomaaliya marka laga soo tago cid kalood u bandhigtay si iskuulkan maadaama adiga iskudaygii aad samaysay geesinimadii aad qaadatay inaad bilowdid iskuulkan oo arday masaakiina oo agoona oo u baahan in la saacido oo waxbarashadii laga saacido u baahanna iskuulka hadda ay dhiganayaan marka ma u bandhigtay hay-ado kale oo gacankaas siiya si iskuulkan mar haddii aad bilowday uusan u joogsan wallahi waan ku tala jirnaa hay-ado badan baa jira oo gobolka iyo waddanka ka shaqeeya waxaan doonaynaa horta marka ugu horreysa in ay arkaan waxqabadka ay qof keligii uu samayn karo inaan tusno oo midda kale waxaan doonaynaa dadka kale aad sheegtay gobolka degan mise qurbahaba in horta tusaalaha u noqono in aan dawlad mise hay-ad wax laga sugin qof walbao shaksi ah inuu intaa in la eg mise in ku dhow uu samayn karo mise ka yarba laakiin wadankii maanta dhibaatada jirta specially hadda gobolladatan aan ka sheekeynayno south west ee dhankan gobolkan bako waa gobollo runtii aada uga xirmay oo ka go-ay wadamada maxaa gobol magaala madaxda iyo dhanka iyo baydhabo sidaa la socoto al-shabaab ayaa faro ku ku haya magaalada buxudur waa magaalada kismaayo oo kale waxaa ku haraysan al-shabaab go-doonay ku jirtaa waan ogahay ha go-doon bay ku jiraan marka diyaaradii waxaa in lagu tago mooye si kale lagu tegi kara malaha marka aad bay runtii dadku ugu dhiban yihiin marka kaalinta noocan oo kale ah waa wax runtii loo baahan yahay qof walba oo shasi soomaali ah gobolka ugu dhasho mise isugu dhalan inuu ka qayb qaato dadkii wax lagu caawin kara lagu caawiyo sababtoo soomaaliya maanta cid aan soomaali ahayn uma maqna marka cidda lagu hadlaynayo maji ma ma aqaana soomaalida ahayn iskuulka magaciisa maxaa la yidhahdaa iskuulka runtii waxaa ugu magac daray aabbahay allah u naxariistay oo la oran jiray ibrahim cali gordaase ayaa marka waxaa la yidhahdaa ibrahim cali gordaase education center